بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed abdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex bin cabdilcasiis bin maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan weli ku jirnay baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati talab isku tirtirsiin la isku tirtirsiinayo cilmiga raadintiisa iyo sida cilmiga loo dalbo waxaan soo gaarnay xadiidka boqol iyo saddex-iyo tobanaad can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhumaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalama من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار qofkii qur-aanka ra'yigiisa uga hadla isagoon wax cilmiya iyo wax maaragtay adilaa aan isticmaalaynin falyatabawa maqcadahu min annaar fadhigiisii ha ka diyaarsado naarta macnaha naar buu maaragtay mutawacad ugu yahay oo loogu goodiyey macnaha naar buu mudan yahay waa macnuhu camalkaa uu sameeya darteed rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidkan wariyey waana xadiid xasan uu yidhi sheekh albani laakiin waa daciif buu leeyahay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku jirtay oo ibnu cabaas iyadana laga wariyey man qaala fi lqur'aani bigayri cilmin falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii qur-aanka uga hadla cilmi la-aan isagoon cilmi lahayn qur-aankii ka hadla oo fasira falyatabawa maqcadahu min annaar fadhi ha ka diyaarsado naarti rawaahu tirmidi tirmidiaa isagana wariyey wuxuuna yidhi haadaa xadiidun xasanun saxiix sheekh albani laakiin waa daciif buu leeyahay waana maaragtay kolley xadiid andaarta culummadu ay isku khilaafi karto xagga riwaayada oo qaarkood ay dhihi karaan waa waxyaaba xoojinayaa jira xadiidka oo saasuu marka wuxuu ku noqonayaa xadiid la xujaysan karo wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay imaamka kitaabkan alifay wuxuu sheegayaa buu leeyahy wuxuu usoo daliilinaya axaadiistan aadaabtii taalibulcilmiguu sheegayaa taalibulcilmiga waxyaabaha looga baahan yahay iyuu ka hadlayaa iyo wax munaasabka u ah iyo waxa uu u baahan yahay taalibulcilmiga laftiisu sababtoo waxa la soo daliilsado waxa ugu xoog weyn taalibulcilmiguna uu ka hadlo soona xujaysto dadkan lagu waaniyo waa qur-aanka sidaa darteed yaa waxaa yimid ka digid laga digaayo inuu qofku qur-aanka ka hadlo si uun ra'yi keliya iska ah oo aan cilmi ku dhisnayn man qaala fi lqur'aani bira'yihi falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii qur-aanka ra'yigiisa kaga hadla oo aan cilmi ku dhisnayn fadhigii naarta ha diyaarsado meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa ha diyaarsado marka waa ra'yiga macnaha hawadiisu ay ku xambaarayso qofka ayaa laga hadlayaa kaasina waa mid marka qofkii loogu goodiyey inuu naar ku gelaayo laakiin ijtihaadka ku dhisan daliil ku dhisan isagu wax dhiba ma laha oo qofku haddii ijtihaadkii uu sax ku noqdana oo uu xaqi waafaqo laba ajar buu leeyahay hadduu gefana hal ajar buu leeyahay laakiin waa qof ahal ah oo cilmi leh cilmina ku hadlay oo ijtihaad ku hadlay saa'iq ah waa marka qofka ijtihaadkiisu uu ku dhisan yahay daliil sidoo kale shaarixu wuxuu leeyahay riwaayo kale oo xadiidkan ayaa soo aroortay waana xadiis laga wariyey jundub man qaala fi lqur'aani bira'yihi fa asaaba faqad akhta'a qofkii qur-aanka kaga hadla ra'yigiisa oo xaqina asiiba oo tafsiirkiisa uu sax noqdo waa uu gefa qofkaas sababtoo ah cilmi kuma aanu hadlin waxaada cilmi u lahayn dad ku hadasho aabadba sax noqotide waad ku dambaabaysaa tirmidi wuxuu yidhi marka waa xadiid hariiba kani laakiin tirmidi wuxuu leeyay markuu xadiidkan soo arooriyey kadib saxaabadu way ka digi jireen in qofku uu ra'yigiisa qur-aankii uga hadlo raggii salafka ka mid ahaa ee qur-aanka maaragtay fasirayna ee ra'yi kama ahayn buu leeyahay oo cilmi un bay ku tiirsanaayeen markay ka hadlaayeen qataadoo kale wuxuu ka soo wariyey ee tirmidi hadduu yahay maa fi lqur'aani aayatun ilaa waqad samictu fiiha shay-a qur-aanka aayadi kuma jirto ilaa hadday jirtaba waxbaan ka maqlay buu leeyahay oo macnaha wax tafsiirkeeda iyo ku saabsan iyo cilmigeda ku saabsan yaan ka maqlay buu leeyahay dadkii iga horreeyey mujaahidna haddee ibnu cabbaas buu weydiin jiray tafsiirka aayadaha qur-aanka markaasaa ibnu cabbaasna u jawaabi jiray qofkii marka aan luqada cilmi u lahayn shareecadii iyo qawaaciddii shareecada iyo sunnadiina aan cilmi u lahayn ee qur-aanka ra'yigiisa kaga hadla qofka marka la caynayo waa qofkaas marka marba haddaanu cilmi lahayn oo uu yira maaragtay ayad tafsiirkeeda anu waxaan umalaynaa sidaas haba asiibo oo mararka qaarkood sidii saxda ahayd oo de culimmada ay yaqaaneen oo lasoo wariyaba ha noqotee laakiin maadaama uusan cilmi u lahayn qof gefay sababtoo ah ma bannaana inuu qur-aanka uu ka hadlo qof isagoon cilmi u lahayn gaar ahaan qofka aan xifdisanayn qur-aanka oan kulligiisba dusha kaynin oo aan markaa garanaynin aayadaha mawduuca ku soo arooray ile aayadihii oo dhan in laga wada faa'iistaa loo baahan yahay oo la ogaado wax meeshaa ku soo arooray sidoo kale qofkaan cilmi u lahayn sunnadii qur-aanka fasiraysay oo aan haddana cilmi u lahayn dariiqadii salafka oy maaragtay ku fasiri jireen qur-aanka iyo sidii u fasiri jireen iyo culummadu warka ay ka tireen qofkii aan waxaasoo dhan war u haynin oo qur-aankii ka hadlaayay waa u gefa qofkaasi waana ku dambaabayaa marka qur-aankii o ra'yi lagu fasiro waxaa laga wadaa buu leeyahay in qur-aankii lagu fasiro xujo la-aan iyo deliil la-aan ee waa uun ra'yi uu qofku iska arkay uun bes wax ra'yigaas ku tusinaya oo qur-aankii ahna ma jiro wax ra'yigaas ku tusinaya oo sunnadii ahna ma jiro wax ra'yigaas ku tusinaya oo hadalladii saxaabadana ma jiraan wax ra'yigaas xoojinaya oo xaggii luqada carabiga ahna ma jirto wax ra'yigaas xoojinaya oo xaggii siyaaqi iyo sida maaragtay ayaduhu u soo arooreen laga faa'iideysanayana meeshii ma yaallaan waa ra'yi uu iska arkay isagu markaas wax ku fasira waana uun hadal lagu hadlay cilmi la-aan waana aada arrin khatar u ah waxalla ku saabsan oo cilmi la-aan lagaga hadlo wuxuu la xiriiriyey isagoo cibaadadiisii wax lala wadaajiyey oo kale sababta shirkiga laftiisu waa qowlun cala allahi bilaa cilmin waa alla oo laga yidhaahdo waxaan cilmi loo lahayn ilaa duul kale in lala caabudo yaa furan oo la ogol yahay qofkii yidhaahda qaala cala allahi bikayri cilmin marka ma bannaana in qof uu fasiro qur-aankii ra'yi mujarad ah oo aan xujo haysanin waana ra'yigaas mujaradka ee qur-aanku lagu fasiraayo midka la diidan yahay oo waxna laga sheegay sababta wuxuu soo gelayaa alla oo cilmi la-aan looga hadlay marka ra'yiga laga hadlayo waa maxay oo maaragtay xadiistu ay ka hadlayso waa ra'yiga aan cilmi ku salaysnayn ibnu teymiyana kitaabkiisa muqadimatu tafsiir muqadima fii usuuli tafsiir yuu ku magac dheer yahay markuu salafkii aqwaal fara badan ka soo naqliyey oo ay macnaha iska ilaalinayaan inay qur-aankii ka hadlaan cilmi la-aan iyo abubakar wuxuu ka sheegay inuu macnaha wixii aan riwaayo loo lahayn oo aan cilmigeeda lahaynin oo qur-aanka lagu fasira inay takalluf tahay buu ka sheegay cumar ibnu khataabna warkaasoo kale waa ka soo arooray gaar ahaan labadaba waxa laga wariyey waa inay ka hadleen wafaakihatan wa abbaa marka abbantaas ayay macnaha leeyihiin ee nooma cadda waana takalluf ay yidhaahdeen inaan ka hadalno annagoon cilmi u haynin laakiin guud ahaan waa la fahmayaa wax maaragtay la cuno inay yihiin waxaa la sheegay abbantaas wax xooluhu cunaan inay tahay marka wixii laga wariyey khulafaa uraashidiin ama saxaabadii laga wariyey oo ah inay dadkii u diideen inay qur-aanka ra'yigooda ku fasiraan waxaa laga wadaa waa ra'yiga aan wax xujaa haysanin iyo daliil laakiin wixii xujaiyo daliil haystaa de waa la ogolyahay taa marka haddii caddaata buu ku leeyay laba arrin baa jirta tan koowaad waxaa waajib ah in aad looga digtoonaado in qofku uu qur-aankii cilmi la-aan fasiro sidii qof qur-aanka aan xafidsanayn oo kale oo marka qur-aanka qofku uu xafidsan yahay macnihiisana yaqaano dee aayadaha qaar qaar kaleu ku xambaaraa si fahamkii macnuhu uu kugu tooso qofka aan mathalan sunnada oqoonna waa sidoo kale qofka aan luqada oqoonna waa sidoo kale ee uu ra'yigiisa keliya wax isaga fasiraa marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu cilmi wax ku fasiro si uu u badbaado hadduu marka tacbiirka uu ku ijtihaado dee marka waa laga aqbalaya waxaa kaloo munaasiba inuu qofku raajiciyo markuu aayad inuu macnaha fasiro rabo tafaasiirtii athariga ahayda naqliga iyo soo guurinta ku dhisnayd inuu raajico ayaa munaasab ah tafaasiir dhowra buu sheegay marka tafsiirkii cabdirasaaq asancaani oo kale tafsiirkii imaam axmed oo kale oo hadda laga soo guuriyo oo ibnuqayim iyo culamo kale iyo wax kasoo guurguuriyeen dee tafsiirkii imaam axmedoo sidiisii lama helin laakiin waxyaabaa laga soo guurguuriyey waa sidoo kale tafsiirka saciid ibni mansuur oo kale waa matbuuc isaguna waa kaamil iyo tafsiirka ibnu jariir oo kale iyo tafsiirka ibnu marduuya isagana kolley ilaahay hadda lama helin laakiin riwaayaadkiisa waa la jamciyey oo ibnu kathiir yaa aada wax uga soo naqliya tafsiir ibnu mundir waxyar baa laga hayaa waa tafsiir athari oo aada u qiimo badan isaguna iyo wixii u eg kuwaas oo tafaasiirtii athariga ahayd ibnu abi xaatim buuna sheegin oo mashhuur ah oo qeyb fiican oo ka mid a la hayoo la daabacay sidoo kale in la raajiciyo kutubtii soo khulaasaysay oo soo koobtay oo soo gaabisay tafaasiirtaa hore sida tafsiirka ibnu jawsi oo kale oo saadulmasiir loo yaqaano iyo sida tafsiirka ibnu kathiir oo kale haddana waxaa looga baahan yahay qofkii qur-aanka ka hadlayay oo qur-aanka tafsiirinaya inuu caqiidadii saxda ahayd uu aqoon u leeyahay caqiidadii culammadu ay kutubtooda ku qoreen waa inuu aqoon u leeyahay si uu qur-aanka u fahmo sidoo kale waa inuu luqadii u maaragtay yaqaano oo icraabtina uu fahmaayo oo qeyb uun cilmulmacaani ka midana cilmulmacaanigu waa qeyb ka mid a qeybihii balaaqada balaaqadaa saddex u qeybsanta qeybta maaragtay koowaad waxaa la yidhaahdaa cilmulbayaan qeybta labaadna waxaa la yidhahdaa cilmulmacaani qeyb saddexaadna waxaa la yidhahdaa cilmulbadiic baa la yidhahdaa marka macaanida aada macnaha calaaqa ula leh tafsiirka oo cilmulmacaani oo balaaqadii ka mid ah markuu yaqaano faa-iida maaragtay horumarintan lasoo hormariyey waxaan dibka dib loo dhigay iyo faa-iidada koobidda oo kale xasriga oo kale iyo faa-iidada adkeynta iyo faa-iidadan xuruufta ay kala duwanta marna baa ay soo arooreyso marna fii ay soo arooreyso faa-iidooyinkaasoo dhan buu maaragtay uu fahmayaa hadduu marka qofku culumtii luqada wax ka yaqaano qur-aankii sunnadiina uu yaqaano tafaasiirtiina uu raajiciyo xaalku markuu saasoo kale yahay haddii uu ku ijtihaado aayad fasiritaankeed waxaa la rajaynayaa in ijtihaadkiisu uu noqdo mid maaragtay la ogol yahay oo aan la lahayn xadgudub buu sameeyey qofkaas oo wuxuu maaragtay ku xadgudbay xadiidkii ahaa man qaala fi lqur'aani bikayri cilmin falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii qur-aanka cilmi la-aan uga hadlaa ha diyaarsado fadhigiisii uu naarta ka geli lahaa amarka labaad waa maxay waa wixii la sheegay oo ah in qur-aankii lagu fasiro ra'yigii xumaa inuu noocyo iyo qeybo kale leeyahay qeybta koowaad waa mid madmuumah oo la diidan yahay wixii ku saabsan qeybka sida tilmaamaha alleh oo kale iyo jannada iyo naarta iyo qiyaamaha wax dhici doona qur-aankana aayado fara badan oo qeybkii ka hadlaaya yaa jira marka in qeybiyaadkaas fasiraaddooda lagu dhiirado si khilaafsan qaacidadii ahayd camiruuha kamaa jaa-at ku socodsiiya nusuustan sidii ay ku timid de iyadoo la fahmaayo oo calaa muqtada luqa lagu fahmaayo yay timid ee waxba ha taawiilin adugu waxnaha ha inkirin marka in macnaha qeybiyaadkaas lagu dhiirado si khilaafsan qaacidadii ahayd camiruuha kamaa jaa-at sidii ay ku timid ku socodsiiya ra'yi wax lagu fasira bay noqonaysaa ilaa haddii haddi qofku uu hayo cilmi la raaco oo salafki laga haayo oo kale in la helo moogiye sida marka lagu fasiray kursigii wasica kursiyuhu samaawaati wal ard in uu mowdicu qadamayn uu yahay kursigii oo waxaa laga wariyey ibnu cabbaas baa laga wariyey sidoo kale in miisaankii lagu fasiro inuu leeyahay maaragtay laba meelo oo wax lagu rido tan labaadna oo ku saabsan tafsiirkii ra'yiga wax lagu fasirayo oo madmuumka ahaa waa in tafsiir bira'yi uu noqonayo qur-aankii oo lagu xambaaro wax khilaafsan wixii aayadihii kale laga ogaaday sida dadka maaragtay caqaa'idda faasidka iyo madaahibta xuxun raacsan oo kale aayadaha qaarkood ay ku fasiraan si khilaafsan aayadihii kale iyadoo matalan aan hayno aayado saxaabadii ammaanaya iyo intay ka tagaan ay maaragtay si qaldan wax u fasirayaan oo aayaadkii ammaanaya saxaabada oo alle inuu janno u diyaariya ah oo raallina uu ka yahay sheegayay intay ka tagaan iyo aayado kale si kale u fasirinayaanoo ay saxaabadii rabaan inay caayaan oo tacniyaan ay duraan sidoo kale masaa-ishii xalaasha iyo xaaraanta haddii lagu fasiro wax maaragtay khilaafsan wixii salafku ictiqaadsanaayeen oo xalaasha xaaraamta ay ka yaqaaneen waxay noqonaysaa tafsiir bira'yi almadmuum bay noqonaysaa ra'yigii xumaa oo wax lagu fasiray noqonaysaa nooca saddexaad ee ra'yigii madmuumka ahaa ka mid ah waa in wax lagu fasiro tawiilkii marduudka ahaa tawiilku mararka qaarkood wuxuu noqdaa mid saxa mararka qaarkoodna wuxuu noqdaa mid baatil ah kan baatilkaa waa maxay waa inaadan haynin xujo ku tusinaysa in lafdigan laga leexiyo daahirkiisii soo degdegaayay kaasu wuxuu noqonayaa ra'yi wax lagu fasira bay noqonaysaa qofkii marka lafdi ka leexiya daahirkiisii oo daahirkii waxaan ahayn u leexiya iyadoo wax qariinaa iyo maaragtay wax daliila iyo wax calaamaa iyo wax xujaa aanay jirin oo ku tusinaya in daahirkii aan lagu xambaari karin taasi waxay noqonaysaa ta'wiil madmuumay noqonaysaa sida maaragtay nimanka mutakalimiinta iyo madaahibtan munxarifka ah nimanka raacsan taa hadday caddaata buu ku leeyahay madaarista maaragtay tafsiir bira'yi in ra'yiga wax lagu fasiro madaarista uu leeyahay sida culamada tafsiirka iyo culamada culamada qur-aanka ay u yaqaanaan waxay u qeybsantaa madaaristaasi laba qeyb oo caan ah qeybta koowaad waa maxay in wax lagu fasiro ra'yi maqbuul ah waa marka xujo iyo daliil iyo wax loo haysto qaybta labaadna waa maxay in wax lagu fasiro ra'yigii madmuumka ahaa oo marduudka ahaa oo la macno ah in alla laga sheego waxaan cilmi loolahayn marka ra'yigii maqbuulka ah in wax lagu fasiro ra'yi bay isaga magacaabaan laakiin sida saxdahay waa maxay waa in la yidhaahdo waa tafsiir qur-aan bilijtihaad waa qof marka ijtihaadkii uu ku dhan yahay iyo shuruudiisi madaaris baa haddana kusii dhex jirta ra'yigaas maqbuulka ah oo dee madrasa waxaad arkaysaa la yidhaahdo almadrasatu alfiqhiyatu bitafsiir waa macnaha waa madrasa fiqigii xoogga saaraysa marka tafsiirka qur-aanka la fasiraayo madhab kasta ahi raggiisu qur-aankii waxay ku fasireen tafsiir fiqiyah gaar ahaan aayaadka maaragtay calaaqada leh fiqiga ama usuul fiqiga calaaqada la leh ayay madhabkooda ku fasireen oo nimankan xanaabilada la yidhaahdo oo madhabka xambaliga u abtirsada tafaasiir fiqigay leeyihiin oo madhabkoodaas ay xoogga ku saaraan maalikiyaduna sidoo kale tafaasiir fiqigay leeyihiin oo iyagaa dawaaba la yaqaanaa waa axkaamu alqur'aan libni alcarabi iyo maaragtay aljaamic liaxkaami alqur'aan oo qurdubi uu leeyahay madhabkoodii ay macnaha ku fasireen qur-aankii inkastoo labaduba haddee waxyaabo kale ay sheegsheegaan gaar ahaan qurdibugu waxyaabo badan oo ziyaadaha uu sheego oo aan axkaam keliya ahayn axkaamta fiqiga keliya ahayn xanafiyadu sidoo kale tafaasiir fiqigo la yaqaan bay leeyihiin sida axkaamuulqur-aan liljasaas oo kale shaaficiyaduna sidoo kale waxay leeyihiin tafaasiir maaragtay fiqhiyay leeyihiin dee qaar aayatul axkaam keliya ka hadlaaya yaaba jiraba daahiriyaduna sidoo kale waxay leeyihiin tafsiir fiqiya marka waa saas buu ku leeyahay marka ijtihaadkii fiqiga ahaa wax lagu fasiro oo wax daliilana ah nimankaas marka lama dhihi karo yacni qur-aankii bay si caadi u fasireen laakiin waxay wax ku fasireen wax waafaqsan madhabkii fiqiga ahaa madrasada labaadna waa maxay oo madaarista ra'yiga maqbuulka soo gelaysa waa madraso calaaqa la leh ijtihaad naxwi ah waxaana soo gelaya marka kutubta lagu magacaabo ciraab alqur-aan sida kii sajaaji uu qoray oo kale yani zajaaj iyo zajaaji labay kala yihiin iyo icraab alqur-aan oo faraa uu iska leeyahay iyo tafaasiirta icraabta ku dadaasha sida icraab alqur-aan lilcukbari oo kale waa kitaab isaguna yani sideedaba tibyaana la yidhaahdaa fii icraabi alqur-aan waa kitaab mararka qaarkoodna hal mujarad lagu taabaco mararka qaarkoodna laba mujarad lagu taabaco iyo tafsiir baxr almuxiid oo kale waa waxyaan uu iska leeyahay yani tafaasiirtii kalena way ku jirtaa laakiin wuxuu xoogga saaraa icraabtuu xoogga saaraa iyo naxwaha iyo kutub saas shabaad marka waa madrasa oo ijtihaad naxwi wax ku fasiraysa madrasada saddexaad waa maxay waa madraso ijtihaad luqawi wax ku fasiraysa xaggii luqadii uun yaa lagu ijtihaadaya waxaa soo gelaya yani mufradaadkii qur-aanka in si gaara looga hadlo oo lagu dheeraado ama maaragtay in waxyaabihii balaaqada ka hadlayay xoogga la saaro kutub marka tafsiirkaas ku dadaashaa jirta oo mararka qaarkood ay dhici karto inay madaaristu isgalgalaano madrasadii fiqiga ahayd iyo madrasadii caqadiga ahayd iyo iyadoo saas oo kale ay tahay haddana ijtihaad luqawi oo meesha yaallo tafaasiirta marka waxaa soo gelaya tafsiirka ibnuljawsi oo kale yani ijtihaad luqawiya yaa ku jira buu leeyahay iyo tafsiir baxrumuxiid iyo ka tafsiir samcaani tafsiir samcaani in ijtihaad luqawiya lagu sheego xoogaa kolley aniga ilama saxsana sababta tafsiir samcaani waa tafsiir athari ah oo maaragtay yani kolley xoogaa naxwo yar iyo waa ka hadlaayo wax lamid ah laakiinse waa tafsiir iska athari oo caadi ah oo dariiqadii salafka ku socda tafsiir samiin alxalabi isagood waa kitaab icraaba asalkaba adduru lmasuum baa la yidhaahdaa marka yacni tafsiir samcaani iyo tafsiir baxrulmuxiid iyo tafsiir samiin alxalabi in isku meel la dhiga maaha tafsiir baxrulmuxiid iyo tafsiir samiin alxalabi waa laba tafsiiroo naxwo ah oo arday iyo shiikhiisa ay kala leeyihiin oo abu xayaan baa shiikh ahaa samiin alxalabina arda buu ahaa marka tafaasiir noocaas oo kale ah yaa jirta tafaasiirta dambaysana ee xoogaha ijtihaadka luqawiga iyo lagu yaqaano waxaa ka mid a kii aluusi oo kale oo qaarkood balaaqadii iyo ku dadaalaan qaarkood ishtiqaaqi iyo ku dadaalaan iyo mufradaadki iyo madrasada afraad waa maxay waa tafaasiir caqadi ah oo ijtihaad yani dhinacaas xagga caqiidada xoogga saara marka ijtihaadka maqbuulka wax soo geli karaa waa maxay waa tafaasiirta caqadiga ee dariiqadii salafka waafaqsan ama a'imatulxadiid raacsan oo waafaqaysa daahirkii qur-aanka waxaa marka sax ah inaan yiraahno waa tafsiir bilijtihaadi almaqbuul waa in wax lagu fasiro ijtihaad maqbuul ah madrasada ugu dambaysaa waa maxay waa madrasa ishaari ah madrasada ishaariga waa maxay iyaduna waa madraso oo yani ijtihaad wax lagu fasiro ah laakiin ishaara la sheegaya qaarkood waa maqbuul qaarkoodna waxay soo gelayaan ra'yigii madmuumka ahaa marka ilaa afar sharti yaa loo shartiyaa tafsiirka ishaariga si uu noqdo wax maqbuul ah ibnu qayim baana ku sheegay kitaabkiisa atibyaan fii aqsaami alqur'aan la yidhaahdo nooca labaad waa tafsiir bira'yi almadmuum ra'yigii xumaayo wax lagu fasiro waa marka ijtihaad aan shuruuddiisa dhammaystirnayn waayo waxaa soo gelaya marka tafaasiirta ahlubidca ayaa soo gelaysa sida suufiyada dalax tagtay oo kale iyo shiicada qur-aanka say rabaan u fasira oo maaragtay wax babedela iyo tafaasiirta baatiniyada baatiniyaduna waa shiica oo sii fallaagowda oo diinkiiba ka baxay oo maaragtay bani aadan ilaah u arka oo islaamka si toosa u duminaya baatiniyaa la yidhaha kuwaas waxaa hadda maaragtay laga yaqaanaa oo dadka qaarkood ay yaqaanaan nimankan ismaaciiliyada la yidhaahdo ama agakhaanka agakhaan iyo xasad maqashaan waa niman baatiniya ah marka baatiniyaduna islaamka shaqo kuma laha banaanka kore way muujisanayaan xoogaa islaam ah laakiinse maaha islaam saxa maaha ma rumaysna waxaa soo gelaya nimanka calawiyiinta la yidhaahdo suuriya jooga iyo turkiya iyaguna kuwa baatiniyada ka mid ah nimanka duruusta la leeyahay kuwaas oo kale iyaguna baatiniyadii ka mid yihiin laakiin waa niman marka caqaa'idoodii kharban yihiin oo dad bani aadana ilaahya ka dhigta waxaa kaloo meesha soo gelaya tafaasiirtaas ra'yiga madmuumka ku socota tafaasiirta muctasilada iyo khawaarijta oo qur-aanka iyaguna say rabaan oo madaahibtooda iyo waxay caqiidaysan yihiin waafaqsan ku fasira uun marka tafsiirka ijtihaadka ku dhisan haddii shuruuddu ay ku dhammaystiran tahay wax dhiba ma leh laakiin hadduu iska yahay ra'yi la iska tuuraayo oo aan wax daliila loo haynin kaasaa madmuum ah ee halaga digtoonaado sababtoo ah in alla maaragtay cilmi la-aan laga hadlo waa arrin aad u maaragtay dhib badan waana kabiiro kabaa'irti ka mid ah gaalnimo inuu ku gaarsiiyana way dhici kartaa haddii arrinku uu ku tacalluqo in la banneeyo waxa la xarimay ibnu teymiya marka kitaabkiisa muqadima fii usuuli tafsiir wuxuu sheegay qofkii cilmi la weydiiyo ama aayad la weydiiyo oo cilmi u leh waajib bay ku tahay buu leeyahay inuu cilmigaas sheego oo oo u jawaabo ama macnihii uu caddeeyo taasna hadda wax iska sii daysan maaha ee oo macnaha mar walbaba laga rabo ilaa w ilaa inay jawaabta la leeyahay maaha ee wuxuu ku waajibayaa haddii qof kaloo cilmi u leh aayaddaas aan meesha lagu haynin meesha markaa la joogo abuu hurayra ayaa wuxuu yidhi haddii aanay jirin laba aayadood oo qur-aankii ka mid ah qofna maaragta inuu xadiidka umaba sheegaanba axaadiista aan werinayo wuxuu akhriyay marka in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati waalhudaa labadaas aayadood yuu akhriyay kuwaas qarinaya ee wixii la soo dejiyey oo bayinaadka ah iyo hanuunkii allaa lacnada kuwa wax lacnadana way lacnadaan aayaddaasba marka aan ka cabsaday buu leeyahay laakiin haddii maaragtay qof maaragtay fatwo la weydiiyo aanu ahayn ee dowladdu u qoondaysa inuu fatwadii ka jawaabo way u bannaantaha marka inuu jawaabta iska dhaafo oo uu yidhaahdo dad kala weydiiya sida saxaabaduba ay qaarkood qaar kale ugu leexin jireen wix la weydiiyo oo cabdiraxmaan ibn abi leyla waxaa laga weriy inuu yidhi boqol iyo labaatan saxaabadii rasuulka sal alla ly slam yaan masjidkan ku arkay buu leeyahay waa masjidkii madiino ma ka mid ah buu leeyahy iyagii mid maaragtay darsi akhrinaya oo xadiis dadkii u faa'iideynaya ilaa wuxuu jeclaa in qofka walaalkiis ah ee asxaabiga kale ah uu ka kaafiyo oo uu booskaas buuxiyo mid wax iftoodana ma jirin ilaa wuxuu jeclaa in walaalkiis uu ka kaafiyo fatwada uma kala ordi jirin macnaha sababta mas-uuliyadday dareensan yihiin laakiin wixii marka qofka hadday isagii qasab ku noqdaan waxaa waajib ku ah inuu caddeeyo inuu wax qariyana uma bannaano haddii laakiin aanay si gaara ugu waajib noqonin oo ay joogaan dad kaleo iyaguna jawaabi kara iyo dad kaleo maaragta wax caddayn kara xoogaa markaas xoogaa fasax buu haystaa oo lagu adkayn maayo arrinkii wabillahi towfiiq